ay ka dhacayso shirkii madasha madaxda qaranka oo laga wada hadlayo gebagabaynta doorashada iyo wixii kaloo howlaha harsan si isbedeli uu u dhaco dalkan loona helo dowlad u shaqaysa dalka iyo dadka insha allaahu guul baan rajaynayaa shirku waxaan maynana inuu qaadan doono laba beri kabacdina dalkaas uu soo laaban doonaa mar labaad ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ummadda u naxariisto abaartan iyo olaadda meel kastoo ay ka jirtaba uu naga saaro madar khayr qabana uuna siiyo dalka oo amnigana aan dib uu soo laabto meel walba aan joognana waxaan ka rabna inaan ka shaqayno amni iyo nabadgelyo iyo ilaah la baryo inaannu ummaddan naxariisto aad aad waa mahadsantiin